عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب laa yujmacu laysuma geynayo oo beyna mutafariqin ku isagu kala baxsan ama kala tagsan aan isku jirin la yskuma darayo walaa yufaraqu lamana kala saarayo oo beyna mujtamicin ku urursanaa isku jiray oo mujtamic ahaana lama kala bixinayo lama kala saarayo kalley waa xadiidka lafdigiisiiba ayuu tarjamo sheekhu raximahu llahu tacaala kaba soo dhigtay iyadoo qaybi ay imika inaga maqan tahay oo in yar tacliilkii oo matniga inooguba iman doona kolley xadiidkan inoo soo wadaanaa waa xadiidkii aynu xalay qeybta ka soo aragnay ee ahaa waman balaqad sadaqatuhu binta makhaadin walaysat cindahu wa cindahu bintu labuun xadiidkaasoo uu ilaa tobaneeyo meelood ku soo arooriyo waana xadiid dheer ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala dee kol hadduu axkaamo kala duwan uu taraajim kala duwan u dhiganayo ayuu qayb kolba qayb buu tarjamo gaara u dhiganaya kolba qayb buu uba dhiganaya isagoo aan dhammaynna laakiin dheerna waa inoo keeni doonaayo bal intan casharka caawa wuu inagu soo noqnoqon doonaa sanadkuna waa sanad keliya uun bal markaa xadiidkaa weli aanu inoo dhammayn bal marka ugu dheeryahayna dee qayba ay kaba maqan yihiin uuba abwaabtan ku firdhiya ay kaba maqan yihiin ayaa tarjamadan inoo bilaabmaysiiyo xadiidkeeduna ay kaba mid yihiin marka laa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufariqu bayna mujtamicin kol haddii xadiidka lafdigiisii ay tahay xadiidkan dee laba goor ma wada sharxayna aan ku sharxaynaa wuxuu ihi markaa imaamku raximahu llahu tacaala wayudkaru can saalimin can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama midlah ay weydkaru waxaa laga wariyey oo laga soo naqliyey can saalimin waa saalim ibni cabdilaahi can ibni cumara isaguna aabihii ibni cumar uu kaba warinayo can inabiyi ibni cumarna waa xadiid marfuucee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu kaba warinayo milahu ay mila lafdi tarjama lafdigan imika aan hayno ee tarjamada aan ku hayno ee laa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin lafdigaasoo kale ama wax laba mid ah ayaa lagaba wariyey bal xadiidkaas isagaa dariiqaa laguba wariyu siiqadan tamriidna imika inoogu soo naqliyey kolley waa xadiid abu daawuud iyo axmed iyo tirmidi iyo qolooyin kale ay wariyeen oo zuhri dariiqiisa ay kaba warinayeen isagoo mowsuul oo imika dee saalim iyo cabdillaahi bni cumar mowsuul kuba ah xadiidkaa uu sidan siiqada uguba wariyey weeyaane waxaana kuba sugan nin sufyaan ibnu xusein la yidhaaho kolley ninkaas sufyaan ibnu xusein la yidhaaho markay noqoto waa nin hiiqo ah si guud ee laakiin zuhri markuu wax ka warinayo zuhri daciif buu kuba yahay oo dee waxaanay baadee waa biitifaaqihim zuhri daciif buu kuba yahay laakiin ciddii aan suuri hayn hiquu ku yahay markaa muslim oo kale muqadimada ayuu wax kaga soo naqliyaa kitaabka intiisa kale kuma sugna sheekhuna waa kan oo isagana kuma sugna qolooyin kalena way kaba wariyaane bal xadiidkaas oo dee intan isagoo mawsuulaba yimi arrinkuna uu yahay dacfiga kolley sufyaan ibnu xuseen kuma sugan waayo zuhri buu kaba warinayaa maanta waa halkii lagu daciifinayay ayuu siiqadan tamriidkana uguba wariyee bal lafdiguse ka inoo soo socdo unbay isla macno yihiin oo aan arkiba doono kolley malaa cilada aanu bukhaari uba jasminna in waxaa riwaayo kuba in meesha daahir bah riwaayada ah laftigu mawsuul haba ahaadee si wax bal maalan aanu imarkaa ama ibnu cumar inuu isaga u warramuu saalim uguba u warramay ayaan laftigu sariix ku ahayne suhri baa yidhi wuxuu aqrisiiyey iga dhigay mid aqriyayo macnaa dee intuu tusay buu aqriyey saali ibnu cabdilaahi kitaabkii caynkaas ahaa bal waa laga yaabaa taa inay cillada tahay laakiin macnaha xadiidka inoo soo socda ee bukhaari wariyee mawsuulka ayuu imika inoogu imanaya waba kan xadaanaa moxamed ibnu cabdilaahi alansaariyu qaala xadaanii abi قال xdثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه xdثه أن أbا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم sanadku waa kii xalay aan soo aragnay maanan qabanoo waayo cashar aakhirkiina waan kuba sugnaa iminkana kol aduu xadiidka soo celcelinaya meel dambe oo sharaxana kalaam kuba sugan yahay ayaan tarjamada ku qaban doonaaye xali maxamed ibnu cabdilaahi baan soo aragnay imaka waa kan al ansaariy waana sheekho waa sheekhiisiio isagaa dee kolna wax dhammaynaya kol goynaya waayo alfaada ay noo soo socdaa mar dambena waxaan arki doonaa isagoo awowgiinaba magacaabay ee bal maanta maxamed ibnu cabdilaahi alansaari qoys keliya kala warinaye aabihii waa cabdulaahigan ayuu kaba warinaya cabdulaahina wayuu ka warinayaa humaama humaamana adeer buu iya cabdulaahigan waayo waa cabdulaahi ibn lmusanna ibni cabdilaahi umaamuhuna waa umaamat bn cabdilaahi cabdilaahigaa dambe ayna anas ibni maalika anasna bal markaa dee waa kan umaamana waa kan kaba warinaya haddaba wuxuu yihi sumaama ana anasan radia allaahu canhu xadaahu wuu waramay oo wuxuu ugu waramay ana abaa bakrin abaa bakr radia allaahu canhu kataba inuu qoray lahu anas buu u qoray alatii macnaha waa nuskhata alfariidati ama nuskadii alatii nuskhadaasoo farada rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ama fariidadii laftiga inoo dambeeye isagoo wax ku yar kordhin doonee rasuulkii ilaahay dee farad yeelay oo dee ilaah baa farad yeelay zakadaeh laakiin waxaa ku sugan qur-aanka umuuro aan kuba sugnaynoo marka la eego ansaabtii iyo maqaadiirtiiyo intii la bixinayo intii nisaabka ahayd baa kuba sugan ilaahay waa farad yeelay rasuulkii ilaahayna dee bi waxyi min allahi subxaanahu watacaala buu ku jideeyey oo umuurahan uu kuba caddeeyey bal taas baa waxa weeye in uu isagii uba qoray qoritaankana muxuu ugu qoray xadiidka uu googooyey dee qayba markaa wax kaba kama hordhacayna markaasaan ogaan doonaa markaa maxaa kuba sugnaa walaa yujmacu laysuma geynayo bayna mutafariqin mid aan isku jirin oo kala baxsan kaa laysuma geynayo walaa yufaraqu lamana kala qaadayo oo lama kala saarayo oo lama kala farqinayo bayna mujtamicin ku urursan oo isku jiray waana mawaashidii khashyata sadaqati saka ka cabsigeed waa iyadoo sakadii inay ku badnaato ruuxuu kaba baqanayo ayuu ama dee kala xoole isku jiray buu kala soocayaa uu kala dee qaybinayaa ama uu isku soo darayaa si sakadii un aanay ugu badnaanee ay u yaraato khaasatan markaan maaliga eegno or maaligii aan eegno bal taas lalama imanayo yaan lala imanin weeye ficilka caynkaas waa taxaayul dee wixii rabbi waajibiye la doonaya in wax laga tago la rido wax bannaan maahe taa yaan lala imanin oo nafyigu halkan bimacnaa nahyi buu noqon xadiidka macnihiisuna kollay sayde ay lagu fasiro imaam maalik oo kale tafsiirkiisa saddexro isaga bal tafsiirkiisa haddaan kuba horey inuu shaarixuna soo dhigtay saddex nin baa mid kasta afartan adhya leeyihi waa wada degan yihiinba ama dee taasee isuguma jiraan oo kana waa afartan kana waa afartan kana waa afartan dee mid kastaba neef baa ka waajibayo shaataa ka waajibaysa markaasaa maxay sameeyeen way isku dareen adhigii bay adhi keliya ka dhigeen xero keliya ujeeddaduna wax kala may ahayn dad marka horeba seke iyagoon u jeedin seke aad ka carartid isku darsaday oo waxay isugu jiraan maahanoo khaliidaynka inoo soo socda ee waxa weeyaan waa khashyata sadaqa markaasaa maxay noqonaysaa dee adhigi gebigiisii boqol iyo labaatan buu noqdayoo neefaa ka baxaya neef keliya ka waajibaya labaa dhacay sadaqadii markaa waa tayn sadaqadii say u yaraato bal matalan taas oo kale waxa weeye in waxay noqonaysaa in waa suuro waa jamcintii tafriiqa haddii la eego bal tafsiirka imaam maalik haddaan kuba socdo in laba ruux oo ay adhi isugu jiray baa waxaa adhigoodu gaadhsiisnaa laba boqol iyo kow iyo wax ka badan oo dee aan bal maalan laba boqol iyo kow toban labaatanba haba noqdo kolley arrinku isma bedelayo saddex neef baa ka go-ayay markaasaa maxay dooneen way kala soceenoo midba boqol iyo hal ha noqoto boqol iyo shan boqol iyo toban haba noqotee ayaa adhigiisii noqday halkii saddex ay bixin lahaayeen imanka laba neef bay bixinayaan kana neefunbuu bixinayaa kana neefunbuu bixinayaa tafriqadii markaa maxay keentay sekadii baa yaraado maxay u kala saareenna waa khashyata sadaqa marka kollayn waa dee yaan la isku darin waxaan isku jirin iyadoo arrintu ay tahay seke ka carar yaan la kala saarin un la kala dee qaybi la qaybin wax markii hore isku jiray iyadoo arrintuna ay tahay khashyata sadaqa cillo kaliya hadday arrin kaliya dee ujeedadooduma waa khashyata sadaqa bal matalan markaa taa ay tahay arrin kalea oo markaa waxay noqonaysaa xadiidku khitaabun lirabbi lmaal ruuxii maalka lahaa ee laakiin maxaaba idhahay oo dee macno ka caamsanna uu kuba iman karo waanata shaaficiya oo halkan yidhi dee labadii macnoba waa imanaya inuu sarabulmaalka loogula loogula khidaabayo ee la leeyahay waxaan markii hore ama ciddii lahayd isku jirin ha isku darina khashyata sadaqa ama wax isku jiray ha kala saarina khashyata sadaqa ayaa kii saaciga ahaa ee sakada dadka ka soo gurayay ayaa maxaa leeyahay isaguna si ay sakadii ugu badnaato sakadii ugu badnaato waaba dee isagoo nin halkan soddon lahaa kana soddon lahaa oo lixdan gabadhiga si neef ugaba qaada haddii kale waxba kamuu qaadeen oo kale oo saacigii hadduu isaguna wixii iskuba daro si seke ay meeshii ugaba soo baxdo ama sekadii ay u korodho amase wixii badnaa uu kala jebiyo si ay bal maalan halkan sekadii mid kastaaba seke gaar ay ugaba soo baxdo saacigiina khitaabku waa noqonayaayo macnaha waxa weeyaanuun xoolihii yaan lagu samaynin wax imaka dee ama tafriqa ama jamciya iyadoo waxaa loo jeedaa ujeedadun ay wada tahay khashyata sadaqa ay tahay bal matalan taasi wey xadiidka markaa macnihiisu taasuu inoo noqonayaaba marka halkana sheekhu raximah llahu tacaala umuuro oo dee iyadna mufiida oo kooban buu kaba dhigtay oo ay tahayna kolley oo macrifadeedna ay mudan tahay oo wuxuu leeyahay xadiidku waxaa u daliil u noqonaya axmed oo kaleoo kuba tegay ruuxu hadduu xoolo ku leeyay beledkan maashiyaaba halkan adhi baaban jabuuti u jooga adhi kalena cali sabix buu uba joogaa laakiin mid kastaaba oo xayn kooban oo sekadii waxa weeye in ma gaadhayso oo kan halkana labaatan neef baaba u jooga bal matalan ka soo qaad halkaa kalena labaatan baaba ujeeda u jooga mid kastaa gaar ahaantiisii seke maaha laakiin haddaba waa shaksi keliya wixii wada lah oo kale imaam axmed baa qowlkiisu malaa yahay laysuma geynayo oo waxa weeyaan layskuma darayo ee waxa weeyaan si looga qaado majmuuceedii dee sakadii uun loogaba qaado bal matalan taasoo kale waa masalo iyada taas waan soo aragnay laakiin imaam axmed tan ha looba tiriye jumhuurulculamaa qowlkoodu waxa weeye ruuxa in maaligii kol hadduu mid yahay saaxiibulmaalku mid yahay xolihiisa iyada labadan xeeraha ku kala jireena waa laysku tirinaya oo matalan haddii halkan dee sodomeeyaha neef ay ugu jiraan xeradan ama bahdani ay leedahay tanna bahdani ay leedahay waana nin keliya unbaa xoolihiisii ay tahay waa xoolihiisi waa shaksi keliya ayaa leh mali keliyaa leh haddii ay xataa laba beled kala joogaan oy laba meelood xoolu kala degan yihiin waa laysku tirinaya waa laysku tirinaya sababta waxa weeye maaha taasi laba maalig baa kala lahay imaka maalig keliya tan wada leh bal matalan taasoo kale oo bal arrintu ay tahay waana masale halkaas dee imaam axmed baa qowlkaas leh inta kale jumhuur culamaa laakiin way kaga duwayn waxay leeyiin kol hadduu maali keli leeyahay maali keliya wixiisi wixii dee isqabanayay laba shay oo aan isku mid ahayn oo adh iyo geel layskuma tirinayo ee wixii isku midka ahaa isku jinsiga waa laysku tirinaya kol hadduu maali keliya leeyahay meel laba meelood baa ha kala deganaadeen bal xadiidka macnihiisu taa weyn baabun maa wixii kaana ahaadee min khaliidayni waa khaliidayn oo wixii isku jiray la iskuba daree marka hore isku xero ahaayee isku ceel ahaayee isku raaci ahaa waa wax marka horeba seke daraaddeed layskuma darin laysuguma darin ee waa xoolihii iskuba jiray fa inahumaa labada iyagu wada lahaa waxaas khaliideynkaasee xoole ay isugu jireen yataraajacaani baynahumaa bisawiya iyadna waa lafdiga xadiidkee iyagu dhexdooda way isula laabmayaanoo si siman bay wixii laga qaaday ee xoolahoodii lagaba qaaday ayay si siman bay isula noqonayaan sidee wixii ay ugu sidnaadaan oo mid kastaba qeybtiisii ay noqoto wuxuu u bixiyey xadiidkan laftigiisa kuba ogaan doonaa kol haduu laftiga xadiidkii yahay wa qaala daawusun daawus wuxuu yihi wacadaun idaa calima hadday ogaadaan alkhaliidaani oy garanayaan weeye labadan wax isku darsaday amwaalahumaa xoolahoodii hadday kala garanayaan falaa yujmacu maaluhumaa maalkoodii laysuma geynayo wa qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yihi laa tajibu ma waajibayso waa sakadii xataa waa kuwa khaliidaynkaa xataa yatima lihaada ilaa uu kana u buuxsamo arbacuuna shaatan afartan adhiya walihaadaa kanna ay u buuxsamaanna arbacuuna shaatan afartan adhi ay u buuxsamaan hortay bal khaliidaynku iyo dee bal maalan shariikeynkii iyo walaa dee farqibaa uba dhaxeeya khaliidaynku waa laba shaksi oo wax isku darsaday waxbaa isugu jira xoolihii waa la kala garanayaa waayo hadda hadhoy ubaahdaan way kala soocan karayaan way kala soocan karayaan bal taas weeye ama shariikeynkii waa laba waxaan wada leh neef kastaba way wada leeyihin ama waxaan way wada dhaxleen waxaan way soo wada iibsadeen nina markaa wax gaara inay hadhow dee iyagoo qaybsamaya bal la qaybiyo oo dee wixii si siman looguba qaybiyo ama si ay u wada lahaayeen mooye laakiin nina neefkan gaar uma sheegan karo oo bal matalan taas oo kale abu xaniifa oo kale khaliidka wuxuu kuba fasiraa shariig buu kuba fasiraa laakiin dee shariigku sidaan sheegayna cayna maalihi ma garanayo wax loola laabmooyo taraajacani meesha ay u timaadaana maba jirto bal taas horta weeye khaliidaynku arrintan labadan qolooyinkan dee waa sufyaan thawri iyo adigu qolooyinkan salafka ee laba waa taabiciintii midna waa atbaacu taabiciintii oo kale oo labadaa hore ay leeyihiin haddii labadan wax isku darsaday ay maalkoodii kala garan karaan waxa weeyaan ay kala garan karaan mid kasta gaar baa loogu tirinaya zakadii wax isku jira maaha kolley taasi qowlkii jumhuurulculamaa maaha xadiidkuna tukenaya maaha iyada taasi oo dee waxay noqonaysaa labada aan wax kala soocayni waa laba shariig bay noqonayaan waa laba waxaan wadaleh neefneef u wadaleh haba taas arrinkan sufyaane isagoo ah haddii ay dee marka afartankani u buuxsanto kana afartan ay u buuxsanto markaasunbay saka waajibaysaa iyada taasna kolley alkhulda taaiir intaa ka weyn bay leedahay oo bal waxaan leeyahay kolley jumhuurtuna qowlkoodii maaha oo waxaa iyaga jumhuurta qowlkoodii haddii labada nin midba labaatan buu lahaa afarta afartanba ma lahayn way isku darsadeen laakiin isku darsigani maalin wax la israaciyey ama la wada arooriyey ama ciidan la-aan daraaddeed la isugu daray maaha waa laba xooli isugu jiraan oo isku xero ahoo isku bal matalan ceel meesha isku xawdahoo isku raaciyahoo dee wixii bal matalan khaldo loo yaqaane ama isku darsi loo yaqaane ay culimmadu ictibaarin jireen inay ka midoobaan kagaba mida taasoo kale taaiir bay ku yeelanaysaao xoolo keliya laga soo qaadaya waa la wada sakaynaya marka iyagoon mid kasta gaar ahaan nisaabka aanu u gaadhin ayaa isku darkan inay wixii intaasay uba siman yihiine ayay nisaabkii kuba gaadhayaana waa la sakaynaya bal markaa qowlkan sufyaanna dee waa isaga bal matalan tii iyadu uu qabay weeye oo bal matalan taas oo bal waxaan leenahay waa aimada qaarkood dee waa aqwaashoodii arrinkan ah qowlkan thawrina waa sida imaam maalik iyo ay kuba tegeen laakiin asxaab alxadiid oo dee shaaficiiyo axmed iyana kaba mid yihiin kol haddii isku darkooda maashiyadani ay nisaab u gaadho waa laga sakaynayaa khudadna waxay agtooda kuba sugnaanaysaa inay dee xeradii iyo meeshii la daaqayay iyo xawdkii ama ceelkii iyo faxligii iyo wixii ay mid u yihiin taas bay iyaga agtooda kuba sugnaanaysaa bal taaba weeye xadiidkiina waa kan tarjamada macnaheedu inooguma sugnaa xadaanaa ama dee tarjamaduba ay qeyb ka mida ahayd xadaanaa moxamed ibnu cabdilaahi qaala xadaanii abi waa xadiidkii makaan soo hayna gu googooye sheekhu marka laega xataa inahan uu soo goostay si ay u kala horeeyeen tartiibtaa muu ilaalina waa si dee taraajimta uu dhigtay tarjamo kasta wuxuu munaasibkaabuu sheekhu soo gooye wuxuu ihi qaala xadaanii sumaamatu ana anasan xadaahu ana abaa bakrin radia allahu canhu kataba lahu allatii waa fariidadii farada uu farad yeelay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam oo maxaa ku sugnaa wamaa wixii kaana ahday waa xadiidkii dheera uun qeyb kaba midee min khaliidayni waa kuwo wax isku darsadayoo xoole isugu jiraan fa inahumaa labadaa khaliid yataraajacaani macnaa way isla noqonayaan isla laabmayaan baynahumaa iyagu dhexdooda wixii laga qaaday bisawiyati si siman oo macnuhu waa maxay labadan ruux bal adhi baa isugu jira adhigiina neef baaba ka go-aya neef keliya ka go-aya waana taa aan leenahay dee iyaga waxoodii way kala garanayaanoo waa waxay isku darsadeen ninka saacayntii maaltiisa u garanayaan labadii mid ahaan baa neefkiisii la qaaday isagana wixii ku waajibay muxuu ahaa nisfi ku waajibay saaxiibkiina niska kale ku waajibay isagii neefkiisii ha la qaada ee intii kale dee wixii isaga kan kusoo hagaagayay isagiibaa dib ugu celinayo uula laabmayaa bal taasba weeyaanoo yataraajacani baynahumaa bisawiyati waa si simanoo islaag ayay isula noqonayaanoo macnuhu waa maxay uun waa arrinkaan soo sheegnay kol haddii labadii mid ahaan neefkii uu gaarka de uu lahaa laakiin xoolahan isku jira ka mid ahaa sekadii loo qaaday isagiina wixii ku waajibayay qadar neef ka yar uu ahaa ninkii kale hadday dee xooluu isu leekaayeen oo niska waajibayay iyo haddii xoolo ay kala badnaayeen ay niskan kala badsanayeen inay waxa weeyaan isku mid maaha bal matalan nin soddon lahaa iyo nin toban lahaayoo isku darsaday kan rubuc baa markaa ay khildadan u keenaysaa bal markaa waxay iyagiibaa dib isula noqonaya waa xisaabtamayaan markaa intii kan kusoo hagaagaysay ee ayaa dee loo celinayaa ninkii taas baa macnuu yahay yataraajacani baynahum marka xadiidkana markaa muxuu daahirkay qowlka ahaa idaa calima alkhaliidaani amwaalahumaa falaa yujmacu maaluhumaa dee waaba uu khilaafsan yahay waa ka duwan yahay oo xadiidka wuxuu noo faa'idaynaya xoolihii oo la kala garanayaen haddii kale may dhacdeen haddii kale oy waxaan shirko ay tahay wada leeyihiin neefkii la qaadayba uu ka dhexeeyey neefkii la qaaday buu ka dhexeeyey ee markay tani imanaysa waa la kala garanaya maalkee lakiin waa maalkaa isku jiray bartaabon baabu zakaati libil geela sakadiisii ayuu baabkiisii yahay macnaha waa dee imaka zakaatulibil geela sakadiisiioo dee waa sakadii horta geelii inay kaba waajibaysa waa mid halkan wujuubkiibuuba imaka taasba wadaa waxaa kaloo iyada marka leega intii waajibaysay iyo qadarkeeda baab ka dambeeya ayuu inoogu keeni doonaa xadiidkan ama xadiidkii horeynu soo maray dee markuu riwaayaadkiisa dambe uu dib uguba noqdo ee bal imanka sakadii iyadoo dee axaadiis horan aynu soo marro wujuubka sakada keenayay bal taas buu baabkeediiyo macnaa inay geelii saka ay kaba waajibayso taas buu baabkeedii yahay dakarahu abu bakrin wa abu darin wa abu hurayrata radia allahu canhum can nabiyi sala allahu calayh wasalam wadakarahu waxaa sheegay waa wujuubu zakaati fi libil abu bakrin abu bakar waa sheegay wa abu darin abu darna wuu sheegay wa abu hurayrata abu hurayra radia allahu canhum can inabiyi sala allahu calayh wasalam intuba maha ijtihaadkoodi iyo ra'yigoodiie waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyagoo kaba warinaya kolley xadiidka abu bakrin waaba xadiidkan uu inoo googooyey waana inoo soo socotaa baabka baab zakaati alqanam buu intii ugu dheerayd uu kuba keeni doonaa geelina uu kuba suganya waxay kuba tacalluqsana waa xadiidka abubakrin bal matalan dee horena waa tii aynuu soo marnay isagoo maanici zakaat la dagaalamay abubakrin oo yidhi hadday canaaq iska daa wax ka weyna canaaqii diidan waan kulaba dagaalamaya oo taasna uu lahaa zakadu waa xaqi maalka taasna abubakar waynu sooba marray xagga marka la eego abudar waa xadiid inoo iman doona oo inoo dambeeya kale casharkan ka dambeeyunbuu kuba iman doona halkan insha allah haddaan gaari karna kuba joogsan doono ruuxaan sekada geeliisa bixinayn iyo waxyaalaha kale in maalinta qiyaamaha ciqaabi ay sugaysa ama dee waxa weeyaan taa intaan janno iyo naar la kalaba tegin lagu ciqaabiyo geeliisii bal taasna waa mid xadiidka abu hurayrana isaguna baabkaasuu kuba iman doona haddii aan la idhaaho oo macnaa waxa weeyaanuun axaadiid keenaysa sakada inay dee geela laga bixinayo ay waajib tahay in zake lagaba bixiya taas baa saddexdaas saxaabiba ay wariyeen intubana kitaabka way ku wada sugan yihiin ka abubakarna waa inoo soo horeeya iyadoon wax horaba kasii aragnay kiisa wuxuu uhi markaa imaamku raximah llahu tacaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa alwaliid bnu muslimin calina waa ina madiine qaala xadaanaa alawsaaciyu qaala xadaanii bnu shihaabin can cadaa bni yaziida can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana acraabiya nin reer miyaa sa'ala weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay can ilhijrati hijradiibuu weydiiyey hijrada ayuu weydiiyey oo macnaa hijradii iyo dee waa kaasoo hijraduna dee waqtiya waajibbaabay ahayd marka aan weliba dee intii bacda fatxi maka ayay noqotay ilaa hijrata bacda alfatxi oo dee ninkii isagu meel lagu dhibayo diintiisa aanu muujisan karin joogay hijradu waa baaqi uun ilaa qiyaami saace waa markaa dee dhulkiiba uu daar islaam maki noqotay carabtii kalena ay islaamtayba markaa wujuubkii hijradu uu markaa dhacay ee ninbaa rasuulka ilaahi hijradii iyo taas iyo dee waxaanay keensanaysay hijradu inuu dhulkiisii kaba yimaaduu madiina degee fa qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi wayxak waa kelimad sanweylag laba midee laakiin waxaaba la yidhah waa dee waxaa laba yimaa loola yimaadaa ruux kuba dhacay dhib iyo waxyaale aan galabsan ayaaba way xakeen ina shanaha waa kelimad taraxum ina shanaha hijrada arinkeedu shadiidu mid adag weeye wax sahlad maaha oo dee wataa keenaysa ruuxu dhulkiisii inuu ka yimaado uu joogo dhibtaa dee wax la-aantiiyo wax kastana uuba adkaysto jihaadkiiyo umuurahaasna uu qeyb kaba ahaado bal maalan markaa arinkeedu wax sahlan maaho waa adag yahaye fa hal laka ma kuu sugnaaday min ibilin geel miyaad leedahay geelaasoo tu-addii aada bixinaysood gudato sadaqataa sakadeeda aada bixiso qaala wuxuuhi ninkii nacam haa qaala wuxuu uhi facmal haddaba camal fal oo hadday tahay sakadii iyo hadday salaadii tahay iyo umuuraha kaleba ku camalfal min waraai lbixaari ay min waraai lbilaad waa waxba adoon madiine iman soo hijroon bilaadaa aada joogta iyo bilaadaa gadaasheeda kaga camalfal iyo kolbaa halkaad degan tahay fa ina allaha ilaahay lan yatarika kaama nuqsaaminayo min camalika camalkaaga waa shay-an shay min camalika camalkaaga kaba mida rabbi kaama dhimayo ajrigiisa uu ku siinayaa ee kol haddaad sakadii bixinaysood gudanayso camalkii kalena la kaalay oo halkaagii iska joog waayo waxaa dhici karta inaada uba adkaysan hijrada iyo umuurteeda xadiid kolley waa inoo iman doonaayo hijro ayuu ku soo celin doonaa ama dhowr goorbaaba dee dhowr raqan baa inoo yaalo bal matalan dee soo kala horeeyo ay markaa hijradii ay uga soo horeyn doonaan bal taasba weeye oo dee xaggan shanigeed iyo waxyaalaha kuba tacalluqsaniyo say ahayd iyo bal wixii kuba tacalluqsani waa jaanibka maxalushaahidku waxa weeye fahal laka min ibilin tu-addii sadaqataa ninkiibuu weydiiyo geel ma leedahay aada sakadiisa bixiso weeye marka maxay noqon sakadii ibilku halkan ay nooguba sugan tahay lafdiga sadaqana dee sadaqadan san xaleba sheegnay tadawucana waa la yidhaah sadaqadan waajibkaana way ku dhacdaa marka sadaqa la yidhaah maaha kuma khaas ahuun sunnihii kuma khaas ahaa tii waajibkahayd waa tan qur-aankaba kuga soo noqnoqota iyadoo sake loo jeedo sadaqa in lagaba cabiray taasba ay kuga soo noqoto halkanna waa taasoo kaleo waa fariidadii bal axaadiidan uu inoo ururiyay kan waa kii afraad saddexna waa kaa iyagoo dee tarjamada inoo raaciyeyba waxaa inoogu wada sugani waxa weeye axaadiidtaas oo kale waa ijaabu zakaat horta sakada wujuubitaankeedii markay geel noqoto bal taas weeye iyadoo fariido lagu magacaabay waa kan fariido waayo markaas axaadiida qaarkood bay kuba sugnayd waa kan abubakar ay nagu soo noqnoqonaya ee waana fariidadii bal matalan iyadoo ciddii gudan weyday ciqaab aakhiro adagoo uu leey uu mudanaya ay jirto waana axaadiida inoo dambay si abudar iyo abu hureyre oo kale xadiidkan abu saciidoo bal ruux hadduu sakadii bixiyo fadliga ay leedahay oo kale haddii uu bal sakadii bixinayo waa nin hijrooday oo kaleo hijradii wuxuu leeya waad ka maarmaysaaba kol haddaad geelaagii iska dhex joogto sakadiisiina bixinayso camalkii kalena lama imanayso waaba dee in iyadoo fadligii hijrada uu heli lahaaba halkan dee wax fadli buu leeyahayo bal matalan markaa in xaqan ilaahoo la bixiyo geeliiba lagaba bixiya inuu jaanibkaa isagiiba ulaba siman yahayna xadiidka way nooguba sugan tahay bal markaa waa umuurahan uu baabka u dhigtay ee ama tafsiilkii iyo bayaankii way inoo dambeeyaan baabun man balaqat ruuxay gaadho cindahu isaga agtiisa sadaqatu binti makhaadin waa bintu makhaad zakadi sadaqadu waa tan walaysat walxaal laysat cindahu agtiisa aanay ahaanin dee maadaa yafcalu muxuu samaynaya oo macnaa waxa weeye geeliisii marka la eego waxaa ka baxaya qaalintaa imika laba jirsanaysa bintu makhaad baa ka baxaysa oo waa shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon inta udhaxaysaa geeliisii yahay marka bintu makhaad baa ka waajibaysay laakiin geeliisii maanta kuma jirtaba bintu makhaad see buu yeelayaa sakadiina waa lagu leeyo waa lagaba doonayaa bal taas baa wixii kuba tacalluqsanaya ayaa inoo iba iman walow in casharkii xalayto aan kuba soo maray hadda tan waman balaqat sadaqatu binta makhaadin walaysa cindahu wacindahu bintu labuunin fainaha tuqbalu minhu waa ta aynu kuba soo maree laakiin waa xadiidkaa keliya unbuu kolba qeyb soo goynaya iminkana waa qeybtii hore kaba dheero bintu makhaadun maahee asnaantii kale iyadna sake loo qaadi jiray haddii sinigii mucayanka ay maanta ninkan geeliisii ka baxayay aan lahayn bal ama saraa loo kaca oo sini ka weyn baa la qaadayaa ama hoos baa loo dhaadhacaa sini ka yar wax lagu kabayaana way jirtaa umuurihii oo aan bintamakhaad ku koobnayn ayuu qeybtii xadiidkaa dheer oo kagaba mid ahayd ayuu sheekhu halkan soo naqliyey marka koladuu inagu soo noqnoqonayo ee mar haddii laba sharxo umuuraha kale way iska fudaanayaan marka dambe walow imika xadiidka markan uu isagoo dheer keenayo intani ay kaba maqnaanaysa inahan imika waaba xadiidkii inta badan way ka maqnaanaysaa markuu isagoo dheer soo arooriyo xadaثna mحamed بن cabd لlahi qal xadaثanii abi qal xadaثanii sumamatu ana anasan radي اllahu canhu xadaثahu ana abaa bakrin radي اllahu canhu kataba lahu wuxuu u qoray anas buu u qorayaa fariidaة الsadaqati waa sadaqada fariidadeedii dee waa inay faradbe allatii taasoo amara allahu ilaahay amray rasuulahu rasuulkiisa salى اllahu calayh wasalam tiibuu u qoray oo macnaa rasuulka ilaahay baa caddeeyey iyaga u qoray abubakarna waqtigii khilaafadiisiibuu anasoo uu u dirayay jiho si uu dee caamilka uu noqdo ay kaba mid tahay wadiifadiisa inuu sekadana dadkaa ka guro ayuu dee si uu macrifo iyo aqoon waxii ah uba yeesho ayuu waraaq u qoray ama nusku u qoray ay tani kuba sugan tahay marka waxaa kaba mid ahaa xadiidka man balaqat ruuxay gaadho cindahu agtiisa min alibili geela xaggii sadaqatu ljadacati waa qaalinta shanjirsanaysa jadaca lagu magacaabaa walaysad cindahu alxaal laysad cindahu agtiisa aanay ku sugnayn jadacatun jadaco wa cindahu agtiisana xiqatun xiqa ay tahay macnaa waxa weeye geeliisi jadaca intay ka baxaysaa way noo soo socotaa dhowaan baan gaadhayna baabu sakaatilqanim baaba ku xiga waa baabkan haddii allayidhaha ku gaadhi doono geeliisii wixii ka baxayay waa jadaca ka baxaysay laakiin jadaca kuma jirto laakiin maxaa ku jira xiqo xiqadna way ka yarto markaasay afar jirsatay jadaacadna markaasay shan jirsatay fa inahaa xiqadii waa da'dii kada ka yaraydeeg tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa alxiqatu xiqadii laakiin waxbaa zakadii ka maqanaysee wixii maxaa lagu buuxinayaa wayajcalu waa yeelayaa macaha waxa yeelaya waa ninkii geelan lahaa ama xoolahan ee shakhsigii macaha ay maca alxiqati shaatayni laba adhya in istaysarataa lahu hadday u fududaadaan ay u sahlanaadaan aw cishriina amase labaatan dirhaman dirham waana hadday intii uu xadiidka mee qaybta bentumkhaadkay ahayd oo waxaweya tarjamada uu dhigtay walow aanay tahay intii tarjamadu aanay kaba mid ahayne laakiin kuwii kale ay kuma sugan yihiine waa intii bukhaarina xagga qiimo in lagu bixinayo jaanibkii uu dee wejka isdilaalkiisana waan soo aragnay intii uu soo qaatay oo kale halkan uu umuurahan imika halkan nooguba sugan oo macnaa waxa weeye laba neef ayuu xiqadii raacino markaa muxuu bixinayaa qaalintaa iminka afar jirsatay iyo laba adhiyu israacin intaasay sakadiisii noqon haddii aanay kuwaasi jirin labaatan dirham waqtigaasna tobanka dirham hal diinaar buu dhigmayo diinaarkuna neef adhiyo waa goynayay ho dee waa adaaxiba ama meel dambe waaba nagu tegi doonaa iyadoo rasuulka ilaahay nin uu dhiibay diinaar si uu usoo siiyo odxiyo dee haddana adigu bal laba uu ku keenay dee hab kale ayay ahayd bal waxa weeyaan taasoo labadii ayay u dhigmaan waqtigaase labadaas labaatan dirham iyo xiqadii waman balaqat ruuxay gaadho cindahu agtiisa sadaqatu lxiqati xiqada sadaqadeedu waa geeliisii intay xiqa ka baxaysana waxba kama sii hordhacaye way noo soo socotaa fa inahaa waay oo markaas walaysat cindahu lxiqatu laakiin geeliisii kuma jirto xiqa kuma jirto markaa dambaan xiqada iyo bal waxaa magacyadan loo yidhi aan yar eegi doonaaya wacindahu agtiisana waxaa ku sugan aljadacatu taa jadacada lagu magacaabaa kuba sugan waa tii ka weyneyd fa inahaa tuqbalu minhu ljadacatu jadacadii uu hayeey ee geeliisa ku jirtaa laga aqbali laakiin in ziyaada ah ku jirto isagii aan sakadii ahayn de intan iyada wax ka yar baa ka waajibaye wa yucdihi wuu siinayaa almusadiqu kii sakada gurayay weeye saadku kol haddii eeg saadka inooma shadna daalkuunbaa shadan macnaa waa caamilkii waa saacigii waa kii sakada qaaday weeye aakhidu sadaqa haddii halkaas saadka imika uu shado leeyo oo la shado macnuu waa isbedelayaayo dee tadii iyo saad baa isku idqaamnaanayo asalku wuxuu aha almutasadiq markaasaa tadii lagu idqaamiyo saadkii uu almusadiq uu noqdayoo waa kii sakada bixinayu markaa noqonaya imika laakiin waa saadku ma shadna waa kii sakada qaadayay waa caamilkii ka ururinayay ayaa isagii u celinaya macnuhu waxa weeye jubraan baa kollay jira wax la kabayo ee kolna ruuxii maalka lahaabaa isagii wax ku raacinaya uu ku kabayo sakadiisii uu ku buuxinayo kolna isagiibaa ziyaada ka raacday isagiibaa loo celinaya un muhimkuna waxa weeyaan kolna darajaa sare loo kacaya ama da sin kol hoos baa loo dhaadhacaya waa sidii dee markaa la hayay waman balaqat waaye cindahu ninkay agtiisa gaadho sadaqatu lxiqati walaysat cindahu agtiisana kuma sugna ilaa bintu labuuni waa mid markaa saddex jirsanaysa un mooye wax kale geeliisii kumama jiraan fa inaha tuqbalu minhu dee waa laga aqbalayaa bintu labuuni oo markaa lama odhanayo iblowba ilow keen xeqo meelun kaba keen eh bintu labuunkii uu hayay baa laga aqbalayaa laakiin wayucطii wuxuu bixin shaatayna laba aryuu raacin aw cishriina dirhaman waman balaqat ruuxay gaadho sadaqatu sadaqadiisu binta labuuni binta labuun ay gaadho wa cindahu xiqatun laakiin agtiisa maxaa ku sugan tii ka weynayd weeye qaybta ka sarraysa ama nisaabka ka sarreeya weeye wixii laga bixinayay fa inaha tuqbalu minhu xiqadii baa laga aqbali alxiqatu wayucdihi waanu siinayaa almusadiqu isagii baa loo celin cishriina dirhaman aw shaatayni waman balaqat sadaqatuhu binta labuunin walaysat cindahu wa cindahu bintu makhaadin ee bintu labuun baa ka baxaysay gelaysii kuma jirto laakiin bintamakhaad oo nisaabkii ka hooseeyey intii ka go-aysaye ayaa gelaysii laga helayaa fa inaha tuqbalu minhu bintu makhaadin bintu makhaad baa lagaba aqbalayaayo wayucdii macaha laakiin wuxuu raacinayaa uu maceeda bixinayaa cishriina dirhaman aw shaatayni ama laba shaato kolley xadiidka macnihiisu ama intan uu sheekhu xadiidkii dheeraa ka soo qaaday waa aad buu inooguba cadiyo dee geelii marka ay noqoto waa jubraankii waa haddii sinigii isaga ku waajibay aanu geeliisii ku jirin shaksigan laakiin sini ka sarraysa ayaa ku jira kii oo hadduu bixiyo dee isagiibaa wax loo celinayaa haddii sinigii ka hooseeyey uu u dhaadhacana oo nisaabka ka hooseeyey wixii kaba waajibayeyna isagii qeyb sakadiia isagii weli raacsan eh waxbuu isagiiba kabaya markaa marna isagaa wax bixinaya marna waatan xaggan kalena shaarici dee inta badan ceelashoodaa loogu tegi jiray dadkan meelaha ay ka cabayaan oo bal dee inuu intuu ninkii caamilka meel fadhiisto uu yidhaho halkaa iigu keena meel dadkii mashaqa ay ku tahay oo xoolihii halkan agtiisii lagu soo ururiyana bal dee xadiid waaba mancibaa taa kuba yimi ee ama xerooyinkoodaa lagaga qaadayay ama ceelashooda ay isugu imanayaan meel aanay mashaqa iyaga uguba sugnayn marka haddii laysdhaha bal qiimuunha loo kacan waxaa dhici karta inaan la dabdin karinbe sharcigii baa gooyey oo waxaan go-an labadan shaato iyo labaatanka dirham waxaa dhici karta waqtigaa inay ahayd waqtiyo kale ay isbedbedeli karaane laakiin sida dee musaraadkaoo kale iyo qururada janiinka iyo waxyaalaha shareecadu si bal matalan aanay khilaafna uba iman umuurihiina looba dabdiyo uu gooyeyba weeyaanoo jubraanka intan buu noqonayaa taas iyada waa mid xadiidka tarjamadu waxay man balaqad cindahu sadaqatu binti makhaadin walaysat cindah intan uu inoo soo naqliyeyna kuma jirto waayo ta ugu dhowey waxayd an balaqad sadaqatu bintu labuni walaysat cindahu cindahu bintu makhaad laakiin maa kii sekadiisu ay bintu makhaad gaadhay ayna agtiisa kuma sugnayn qaybtii hore aynu xalay soo marnay ayay intaasi kuba sugnaydo waa inta uu kaba tegay imaka sheekhu laakiin markaa waxay leeyihiin un raximah llahu tacala barhkood baase ibnu badaal oo kale ibnu badaalna waa imaam shahiira ay culimadii maalikiyada fiqiga maalikina uu ku badiyaa kitaabka sharxiisiina imika waa la madbaceeyey isagoo toban mujalad looguba madbaceeyey ayaa wuxuu yidhaahaba marka la eego tarjamada wixii uu dhigtay iyo umuuraha uu halkan ku soo arooriyo tarjamadii nafteedii aanay kuba sugnaynba waaba kaflo sheekha kaba dhacdee laakiin way kuba basheeyaan taasoo leeyihin meye ninka isagu kaflada u maleeya halkan kaflada ay kaba dhacday ujeedadiisu waxa weeyaan oo maqsuudku uu yahay uun in uu la caddeeyo bal jubraanka iyo arintiisa oo waxyaalaha bal matalan tarjamada uu caamka kaba dhigay ama laftigaa uu kaba dhigay umuurahan uu soo arooriyeyna dee xaggii marka la eego isku kabkii iyo isku buuxintii way ka wada dhaxaysaaba bal matalan haddii uu dee tarjamadaasun uu dhigto wax tarjamadaasuna uu soo arooriyo umuurahan kale xadiidka uu kulansadayna dee tarjamadii may shamliseen laakiin waxa ay tahay inuu bintu makhaadkii haddii wax ka fiicani ay jiraan inuu dee bal matalan iyadina ay wixii waajibay ay tahay inuu xukumku tan noqonayo xadiidka intiisa kalena way kuba sugnayd umuurahanna dee waa wixii noo cadoo kolba haddii sinigii mucayanka aan markaa lahayn oo sini ka sarreeya ama sini ka hooseeya loo guuro dee kol saacigu bixiyo iyo kol maaligu uu bixiyaba waxaa jirta wax la raacinayo oo lagu kabayo allahuma suuraa jirtay oo aynu xalay soo aragnay oo halkan aho macnaa waxa weeye qalintaa laba jirsatay baa geeliisii ka baxday oo shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon xiqo iyo wixii bintulabuun iyo waxaas imika ma jiraane waxaa bintulabuunna kumaba jirto geeliisii haddana tii ka sarraysee la odhan lahaa isagii ha loo ceeyo laba labaatan dirham ama laba adhiyna kumaba jirto xadiidka waxaynog laakiin maxaa jira qaalin baa jira markaa saddex jirsanaya waa sinigii ka weynaa laakiin baabkan markaynu eegno zakada waxaa la qaadaya waa wax dhadig wax dhadig baa la qaadaya wax laba lama qaadahaynba jaanibkana wuxuu noqonayaa dakarku wax ayndee markay nuqsaan buu noqonaya markaynu baabkan sekada iyo halkan joogno nuqsaan buu noqonaya marka taasoo kale xalay waxaynu soo maray kii qaalinkii saddex jirsan ayaa laga qaadayaa laakiin isagu walow uu ka weyn yahay imika bintamakha hadduu ibnulabuun yuhu bintalabuuntii la siman yahay nuqsaantan dukuurada jirta baabkan daraaddeed ayaan wax loogu celinaya wax loo celinaya oo la raacinaya markaa aanay jirin isagunbaa lagaba aqbalaya waxna markaa ma raacayaan waa taa balaynu soo maray kolleyna bal umuurahan iyo taasi waa umuur hagaag xadiidkiina tafsiil weyninooguba yimo noo caddahay bal xadiidku intan uu ka tegi doonaa isagoo qayb dhan oo xadiidkii kaba mid oo intii uguba badnayda ayuu baabkan dhigto wuxuu ihi baabu zakaati alghanami adhiga sakadiisa baabkii weeye geelii waa kaa tarjamo u dhigtay adhigina imikuu dhigtay lo-dana baabbuu u dhigan doonaa walow axaadiisii dee qadarka laga qaadayiyo inta nisaabkeedu taytay isaga shardigiisa aanay gaadhin oonu warinahayn laakiin haddana inay zaka ka waajibayso baabbuu ugu dhigan doonaa casharka ka dambeeya haddii laydha inooguba iman doona ee bal adhiga sakadiisii xadaثna mxamed bn cabdالlahi bn الmثنى الأnصاriyu qala xadaثnii abi qala xadaثnii humamaة bn cabdالlahi bni anasi ana anasa xadaثahu ana aba bakri radi الlah canhu kataba lahu hada اlkitaaba bal iminkan tarjamada in yaruu raggan yar qabanaynaa qoyskanee moxamed ibnu cabdالlahi sheekhan bukhaari waa nin reer basro ah basrana qaadi buu kaba noqday waana kibaara mashaa'ikhi waa dadkii taabiciintii la kulmay weeye marka la eego ee mashaayikhdiisa raggii ugu waaweynaayo oo atbaacu taabiciintiibuu kaga mid yahay waana nin iqo kutubta lixbaa ku wada sugan moxamed ibni cabdillahi ibni lmuhana aabbihii waa cabdullaahi ibni lmuhana bal aabbihii kolley ayma sheekhu halkan waxoogaa buu kaba hadlay kalaam waxoogaa ayaa kuba sugan marka la eego sharaxa ayuu waxoogaa kuba sugan yahay bal cabdullahi ibni muhana cabdullahi ibnu muhane kalaamuu leeyahayoo cijli iyo tirmidi way tawhiiqiyaan aimada qaarkood qowlkoodu waa iskhilaafay kolay xoogeeyaan iyo kol aana xoogeyn aimo kala duwan waxay ka cabireen saalix barhkood bal iyagu ama dacfi tilmaamayna way jiraanba xaafid ibnu xajarna taqriibkiisa wuxuu ka cabiraa saduuqun kathiiru lkalad min asadisa waa nin saduuqa sidiisa laakiin akhdaa kala duwan buu leeyahay ama akhdaa badan suu kaba cabiray waana bukhaari iyo abu daauud iyo mee tirmidi iyo ibnu maaja ayaanu ku leeyahayba taas bal waxaan leenahay marka la eego bukhaari raximah llahu tacaala dee ayma tawhiiqisay waa jiraan kuwa iyagu bal maalan intaa aan gaadhsiina waa jiraan bal barhkan xadiidkan imika aan haynoo kala daaraaquni axaadiistii uu kalaamka kitaabka kaba keenay baa jirta ayuu kaba mid yahay marka uu xaafid ibnu xajar muqadimada dhiganayo waa xadiidka labiyo labaatanaad baan filaya axaadiidta dee bal maalan kalaam kuba yimee dee uu kana jawaabayo cillo kalena maahee waa barhkood baa waxay xadiidka kuba cilaynayaan arrinkuba wuxuu ahaa wax la kala maqlay ma jirtee kitaabkaa qoranunbaa la arkay kitaabkaasun laakiin sheekhu raximah llahu tacaala taasi inaanay wax cilo xadiidka kuma keenayno iyadoo barhkood samac kuma suganya duruqu inoo soo aroorin doono in la arkay lana kala maqlay cid ku raacdayna aanu jirto oonu sumaama keligii bal aanu waxa weeyaan cabdullahi ibnu musane xadiidkan keligii aanu la gooni noqon oo ay bal maalan xamaad ibnu salama iyo rag kale ay sumaamo kaba wariyeen oo xadiidkii lalaba wadaagsaday bal maalan barhkoodna ay arrintoodu samac ay ahaydba isxaaq ibnu rahawey iyo bal qolooyin axmed oo musnadkiisa kuba wariyay iyo bal maalan dariiqa kale horta cillo kuma noqonayse arrinka jira un waxa weeye bukhaari raximah llahu tacaala cabdullahi ibnu muhana waa xujaystaa fii riwaayatihi can cammi markay noqoto adeerkiinu kaba warinayo oo waaba dee axaadiid aan aragno waa xujaysanaya xadiidkiina lamu gooni noqon waana la tawhiiqiye baan leenahay ishkaal ma jiro marka cilo maaha waa kitaabo haddii xataa munaawalo ay noqoto kitaabkaawaynu kuma soo marinay bukhaari munaawalada iyo inuu kala midhigayo samaaciiba uu kalaba midhigayo waa ti bilowga aynu kuma soo marnay ee markay noqoto cid aan ahayn adeerkii thumaamo markuu cabdullahi ibnu musane kaba warinayo bukhaari laba meelood oo kalaa dhacay oo midna uu thaabit uu ka warinayay bal maalan midna aan filayo inuu cabdullahi ibnu diinaar ahaa labadaas markaa labadoodabana waa iyaga kuwa waa mutaabaco kuwa uu xujaysamayahayn oo dad kale la wadaagsaday laakiin markuu adeerkii kaba warinayo waana xadiidkan uu inoo soo googooynayo bukhaari waa xujaystay tirmidi iyo ibnmaatirmidi iyo ibnumaajahna way la wadaagsadeen cijri iyo tirmidiyana way tawhiiqiyeen dee bal maalan ibnu maciin iyo abu zurca iyo abu xaatim aimadaa weliba tashadudka laguma tirinayena waxaabay yidhaaheen dee saalixo bal markaa sidiisa marka la eego dee imanka duruqdan kalaan haynaaye isagu sidiisa xadiidkiisu xadiid martabo xasan ah ayaabuu noqonaya ama humaama ibnu cabdilaahi basre ayuu qaadi ka ahaa eeg humaamahana humaam ibnu cabdillahi ibni anas weeye waa kan iminka inoo wada dhameeyey abtirsiintoodii marka cabdillahi ibnu muhana ayuu noqonayaa waa cabdillahi ibnu muhana ibni cabdillaahi ibni anas oo markaa humaamo iyo muhanahan in waxa weeyaan cabdullaahi dhalay ayaa walaalo ah waa adeerkii markaa taas weeye waa qoyskaa keliya humaamana adeerkiibuu kaba warinaya aimo kala duwan baa isaga tawhiiqiya kutubta lixdaana waa ku sugan yahay humaamahani xaafid saduuqa kaba cabiro wuxuu yidhi haddaba ana abaa bakr radi allahu canhu kataba lahu wuxuu u qoray anas hada kitaaba goorma lamaa wajahu ila baxrayn markuu baxrayn u diray baxrayn iqlim kolley dee kitaabkaba inoogu soo noqnoqdo weeye waa mandiqadan sharqiya ama gobolkan alaxsaa la yidhaha sacuudiga iyo inahaasoo dhan hajar meeshii la odhanaya reer cabdilqaysi ay deganaayeen baa qaacido ama meesha ugu roomba ahayd iyo markaskooda wey ahaydbo halkaasuu uba diray waa markuu u diray halkaa baxrayn si uu caamil ugaba noqdo taas baa waxa weeye nisbadana walow dee taniya imanka kuba timi marka cid loo nisbaynaya baxraaniyun ayay ugu nisbeeyaane halkaa markuu u diray ayuu kitaabkan u qoray marka maxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaan iraxiim manaa kitaabka bilowgiisay ahayd oo maawardi yidhaah xadiidku wuxuu daliilba u yahay dee ihbaat lbasmala fi ibtidaai lkutub in bisinkii laguba bilaabo oo la sugo waraaqaha la qorayiyo bilowgooda dee aanay ahayn imanka halkana in xamdi in lagu bilaabo kulu amrin la yubdau fiih biamdilah markaa inta la ydha xamdi laguma bilaabay inaan shardi ahayn waayo xamdi wax ku bilaabmay ma jirin bisinka ayaa kugu bilaabmay haddaba marxuu yihi bismi illahi raxmaan iraxiim haadihi tani fariidatu sadaqati sadaqada fariidadeedii weeye allatii sadaqadaasoo farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi uu farad yeelay cala lmuslimiina muslimiinta uu farad yeelay oo uu ku farad yeelay ee ilaah baa subxaanah watacaala farad yeelaye rasuulka ilaahay biamri min allahi subxaan ayuu ku caddeeyey oo ugu qadarayoo halkan barhkood waxaabay faradada dambe kuba fasireen bimacnaa qadara waayo rasuul ijaabkeedii kitaabkii qur-aanku inooguba sugan yahay faradnimadeedii laakiin maxaa jirto zakadiie laakiin umuurahan ansibadii iyo qadarkii la qaadiyo umuuraha bayaankeeda oo xadiidku inoo kulansanaya mujmalkii kitaabkaanay bayaan uba tahaye waaba taasoo farada qolooyinkiina sharaxaysana farado macaanida ay ku timaado sheekhu halkan raximah llahu tacaala ayuu kuba soo naqlinayaa dee mufiida waa kelimada farada bal macaanida kala duwan ay leedahay markaas awalatii taasoo amara allahu ilaahay amray bihaa iyada rasuulahu rasuulkiisa u amray faman su-ilaha xadiidkay la socotaa ruuxa la weydiiyo fariidadaas waa fariidada ruuxa la weydiiyo ee min almuslimiina muslimiinta kaba mida calaa wajhiha si ay ahayd iyo wejigeedii wa cala alkayfiyati lmubayana fi hada alxadiid kayfiyada xadiidka inoogu cad afartankii ari ahaa ilaa boqol iyo labaatan neef laga qaadayo shantii geel ahayd neef adhiya isna lagaba bixinayo iyadahoo kale waa wejkan xadiidka laguba cadeeyey teedaas baa la weydiiyo caamilkiibaa u yimi waa eegay bal maalan markaa intii dee xadiidkaba kuba cadayd unbuu kaba dalbay tiibaa isagii la weydiiyey dee amwaasha daahirkaana dee kolley waa waxaa acmaashii suldaanka kaba mid ahayd ee la qaadi jiray cumaashu ay ururin jireen falyucdii ha bixiyo yaanu diidine ha bixiyo wama su-ila ruuxa la weydiiyo fowqaha wax ka sarreeya oo macnaha waa maxay intii inka siyaadsan baa la weydiiyo halkii neef ka baxaya laba neef la yidhi keen neef adhiya adhigiisii ka go-ayo labaa la yidhi weydiistay amase iyadoo ay bintu makhaad ka go-aysaa bintulabuun la yidhi keen oo markaa wax ka siyaadsan oo kaleo ama da uga siyaadsan ama cadad ugaba siyaadsan ayaa la weydiiyey oo isagii uu caamilkii kaba dalbay falaa yucdi yaanu bixinin waayo wax xaq loogu leeyey maaha wixii xaq loogu lahaa intan bay ahayd yaanu bixiniboo macnuu yaanu bixinintu isagii dee yaanu uba dhiibinbe ama isagii haqiseedii intii lagu lahaa haba bixiyo ama saaci kaliya caamil kale ha u dhiibo laakiin ruuxa caynkaasa dee waaba ruux mutacadiya waaba ruux aan amiin ahayne yaan looba dhiibin kol haduu siyaadadaa dee biqayri wajin uu kuba dalbayo fii arbacin wacishriina waa tafsiirkii baan gelaynaa fii arbacin wacishriina afar iyo labaatan oo min alibili geel ah iyo famaa duunahaa waxa ka yar oo wixii afar iyo labaatan kaba yar laakiin famaa duunaha dama ilaa neefkii baa lasoo gaadhayaa inayuu noqonayaa labadii iyo afartii iyo saddexdii iyo n waa famaa duunahayo laakiin shan dee ku joogsanaya weeye oo shan uun hoos looma dhaafaye waa wixii ka yar ilaa shan lagaba gaadhayo min alhanami zakaatuha zakadeedii min alhanami ari bay ahaatay ari baa laga qaadaya oo maxay ah min kulli khamsin shan kastaba shaatu neef adhiya ayaa laga bixin shantii halaad marka shan ilaa toban inta udhaxaysa waa neefkii un tobankii laba shan iyo tobankii saddex labaatankii afar aynahaasay kuwa joogsanaysaayo fa idaa balaqat hadday gaadho geelu hamsan wacishriina shan iyo labaatan uu gaadho shan iyo labaatan uu gaadho ilaa hamsin waalaaiina ilaa shan iyo soddon fa fiiha bintu makhaadin unthaa ayaa kuba sugan oo kollay markay xoolaa noqoto wax waqsi laba yidhaah bay leeyihin kolkol qaafkana way fadxiyaanoo waqas bay idhaahaan saadka bedelkiisa siinna waaba la aqriyaa marka intan laba nisaab udhaxaysaba waqsi baa la yidhaayo ama waqas oo bal matalan shantaa geela iyo tobanka intaa udhaxaysa markaa dee waa cafi intii horubaa la bixinaya wax koraya ma jirta wuxuu nisaabkii isbedelaya ma qadarkii isbedelaya markaa haddana dee intaa dambe ama tobankii la gaadho shan iyo tobankii la gaadho xaggan kalena tiradan kale aan hayno laba gaadho marka bal waxa weeye in afar iyo labaatan labaatankii ilaa afar iyo labaatankii afar neef baa laga bixinayaa oo adhya kolina waa shan iyo labaatan markay gaadho binta makhaad baa laga bixinaya xadiid baa jirayn kolley uu cali bnu abi aalib xadiidkiiya sheekhuna raximah llahu tacaala sharxuu ku soo arooriyey laakiin wuxuu u tiiriyo uu yihi akhrajahu ibnu abi shaybata wakayruhu canhu mawquufa wamarfuucan ibnu abi shaybe iyo keyrkiiba ka wariyeen laakiin xadiidku abu daauud buu kuba sugan yahay qolooyinkiina subaxii joogaano dee casharadan maalmo dhoweydun baaban haynayo waa xadiid markaa kuba sugan in markaasi laakiin ibnu abi shayba mawquuf iyo marfuucba waa ku wariyey wuxuu leeyahy sheekhu isnaad lmarfuuci daciif abu daauudna laftiisa waxaa dhacay can caliyin waa xadiidka kun iyo shan boqol iyo labaiyo toddobaatan raqamkiisu yahay weeye sheekhu markaa umuu tirin waxaa la arkaa inaanu markaa dee yar xusuusnaynba taa aanu uba tirin waayo abu daauud baa ka horeeya ibnu abi shaybe caswigiise laakiin abu daauud waxaa kuba sugnaa zuhayr oo xadiidka riwaayadiisa kuba jiray sanadkiisa inuu yihi axsibuhu can inabiyi sala allahu caleyh wasalam waxaan u malaynayaa inuu xadiidka rasuulka ilaahi kaba warinayo kolleymaa waa rafcigan iyo waqfigan uu sheegayaba oo halkaa shaki baa kuba sugnaa albaanna waa saxiix yeelaay bal xadiidka maxaa kuba sugan in shan iyo labaatankana ari la bixinayo shan ariya laga bixinayo markii lix iyo labaatan gaadho in nisaabka isbedelayo laakiin dee xadiidkii ka xooga badnaana waa ka tan inooguba sugan aimadana ama jamaahiirtoodna qowlkay ay qaateen cali bnu abi aalib baa la yidhaha waa qowlkiisii kaasi ee bal afar iyo labaatan shan iyo labaatanka arigii wuu joogsanayaayo geel baa lagaba bixinayaa bal xadiidka abu daauud kuba suganoo bal aan leenahay albaadna waa tasxiixiya dee waa kan sheekhuna leh isnaadka marfuucu waaba daciif ka abu daauud nooguma suganna shakigaasaaba jiraye ayaa macnaha ku yimi laakiin waxaan leenahay tan axaadiidtii dee inoo sii sugnayd waaba ta tan inooguba timi faidaa balaqat hamsa wacishriina ilaa hamsin waalaaiina fa fiiha bintu makhaadin unthaa dee bintu makhaadna waa taa ina hooye oo rey culimadeennu ay odhan jireenoo laftigan makhaad waxa weeyaan hasha almaakhid waa hashay alxaamilun taas baa macnuhu uu yahay in oo almaakhid alxaamil waxaana ujeeddadu ay tahay dee qaalintani markaa imika sanadii labaad gasho waa waqtigii hooyadeed rimaysay weeye da-dii ka dambaysay ama harinta ama yaanay rimayne marka la eega caada ahaan waa waqti hooyadeed ay sido dee tii ka dambayn lahayd ama wixii ka dambayn lahaa ay sido oo bal matalan snaba bintu makhaad looba yidhi in waa waqtigii xamligii hooyadeed baa gaadhay un weyoy gashay xataa wain lam taxmil waadna taa markaa sanadii u buuxsantay sanadii labaad gashay amaa lafdigan unha waa taakiid waayo halka dekerna lama qaadayo ee waa adkayn lasii adkaynayo faidaa balaqat sittan waalaaiina ilaa markaa eg shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon waa neefkaas qaalintaa yar baa baxaysa faidaa balaqat hadday gaadho sittan waalaaiina geelu lixyo soddon uu gaadho ilaa hamsin waarbaciina ilaa shan iyo afartan fa fiiha bintu labuunin unha unhaduna waa taakiidkii un bintu labuun baa kuba suganoo waa taa markaa saddex jirsatay laba sanood baa u buuxsamay bintu labuunna waxaa loo yidhi dee caada ahaan marka la eegya sii badnayd hooyadeed markaa way dhashay oo caanaha bay leedahay oo tii ka dambe waxaway da-dii ka dambaysay ayay dhashay haddaanay dhalinna magacii way leedahay بنت اللبونة taasaa kuba sugan faidaa balaqad sittan wa arbaciina geelu lix iyo afartan markuu gaadho ilaa sitiina ilaa lixdan fa fiiha xiqatun xiqa ayaa kuba sugan daruuqat ljamali daruuqa facuula bimacnaa mafcuula weeyaanoo macnaa waxay gaadhay waqtigii dee bal ama awr abaahiilaa oo afar jir dee kolkol geelu mala hadduu barwaaqay iskaga sugayn waa kuma ribaa markaa afar jirkii gees kalena haddii la islaaho dee wax lagaba dayo dhabarkeedoo inta lalailiyo laleeyaha laba rarto oo kale iyo dee waa waqti ay mudatay bal matalan xamli oo kale iyo awr inuu abaahiyo haddaba taas afar jirsatay ayaa kuma sugan fa idaa balaqat waaxidatan wa sitiina ilaa hamsin wa sabciina markay koob iyo lixdan geelu gaadho ilaa shan iyo toddobaatan fa fiiha jadacatun jadaca ku sugan jadacna waa tii markaa shan jirsanaysay un dee tiilka jabisay ay culimmadu kuba laqbaynayeen waxaana jirta imaamu abu daawuud raximah llahu tacaala fasal ama baab aada u mufiida ayuu baabkan sekada soo dhexgeliya oo uu ku magacaabay baabu tafsiiri asnaani libil geela dayihiisa fasiritaankiisii aimadii luqada rag kala duwan iyo qariibka ayuu kasoo naqliyaa uu magacaabo markaasaa maxaa jirta dee xaggaasna malaa way inoogaba horeeyeen oo soomaalida geela dhaqatay malaa jaanibka xagga tasmiyada way kaga horeeyeen carabtaasi markaasaa wuxuu dhigaa in marka ka uu dhasho dee neefkii geelaha marka ugu horeeya uu dhasho ilaa uu horta toban jir ama koob iyo toban iyo labayo toban gaadhayo magacyada la ydhaaho mid kasta dee sekadiina waa tanoo majmuuca kuba jirta jadaca wax dhaafsan oo zake loo bixiyaa ma jirto jadaca ugu joog da ugu sarraysa dee halkaasa haddana sadiis iyo thani iyo markaa basil iyo mukhlif iyo magacyo kale iyo intii ka horeysay oo dee bal kuwo kaleoo magacyalaho huwaar iyo hubaciyo waxyaalo uu tirtirinayo imaam shaaficina raximahullah fii sunani xarmala ama riwaayada xarmala waa isaguna naftiisa waa ku soo naqliyaayo ibn abi xatim baa kitaabkan uu leeyahay shaafici manaaqibtiisa manaaqib limaam shaafici ayuu dee waxyaalihii lagaba soo naqliyayay isaguna fasal uba dhigtaa umuurahaasoo bal waxay leeyihin waxaan leeyahay dabdiga umuurahan kelimaadkan sharaxood haddaba waxaa abu daawuud kaba sugan isagoo aimadii luqada barhkood kaba soo naqlinaya markay jadaca laba eego maaha ilig dhacaya iyo ilig baxaya maaha ee waa sini mucayano un waa fasla barhkood dee iyaga sida marka sadiiska iyo thaniga iyo baasilka iyo intuba waa ilka ayay dee umuurahoodu ay tahay laakiin kan isagoo kale waxaa kuba sugnayd abu daawuud inaanu yahay uun fasal fusuusha kaba mida bal adigu waa fasal mufiida leyo umuuro kala duwan ay kuba sugan tahay magacyada laga bilaabo markaa uu dhasho ilaa uu toban jir koob iyo toban jir gaadhayana de adigu horta magaca ugu dambeeya waa toban jir markaa uu gaadho kaa sagaal jirkana basil bay idhaahaan in marka dambena mukhlif bay odhanayaan wixii intaa ka dambeeya kanay celceliyaano baazilu caamin iyo baazilu caamayn iyo mukhlifu caamin iyo mukhlifu caamayn ilaa marka dambe uu duq noqdo ay dee magacyadii ama dee qaxmi oo kale iyo cawd iyo magacyadaas oo marka uu gaboobo oo kale magacyadaasi ay yimaadaan marka hore tanay celceliyaano abujahal oo kale markii maalintii beder dagaalkiina adkaaday oo kale waa kaa uu isna adkaynaya maa tanqimu alxarbu alcawaanu mini baazilu caamayni xadiidun sini taasuu lahaayo waxaan ahay baasil awr buu isku tilmaamayaa markaa dee toban jira ama laba sanadood iligiisi micidiisu ay adkeed ama marka micid usoo baxna baasilku bal waxaan leeyahay umuurahaasi waa baab mufiidaan leeyahay oo aad u mufiid ahaa xaggan umuurahan dabdinteedan uga jeeda waxyaalo dheeraada oo kalena way kuma sugnaayeenoo waqtigai carabi ay bedeli jirtay da-da ee da-du ay isbedeli jirtay xidig suhayl layidhaha maalintuu soo baxo waqtiyadaa uu soo baxo ayuu bal matalan iyaga magacani uu isbedelayay oo waqtigaasay u tirin jireenoo inta badan geelooda dhalmadiisu ay kusoo hagaagaysay markaa jadacaan uga jeedaaye wuxuu kaba dhigaa inuu yahay da-da un kaba mide laakiin ilig aanay arrintani ku xidhnayn dhacaya ama soo baxaya bal markaa maxaa kuma sugan haddaba intaas fa fiiha jadacatun faidaa balaqad geelo hadduu gaadho yacni sittan wa sabciina ilaa tisciina ilaa sagaashan fa fiiha binta labuunin intii hore ay noo soo noqoto waataan lahayn jadaca wax ka dambeeyo geela zaka u ima jirto intan aan imika tirinay oo dhammina markay adaaxi iyo hadyi noqoto midna ma galo geela adxiya markay noqoto iyo hadiyo markay noqoto ma galo waxaa ugu horeeya dee geela markaa thaniga ayaa uguba horeeya oo bal matalan taasoo lix jirkii ah ee iminka intan ka horeysa hadi iyo adaaxiya waxyaalahaas neefna ma gudayo sekadiina halkana ugu dambaysa jadac baa ugu dambaysa bal markaa maxaa inooguma sugan waaye fa fiiha binta labunin fa idaa balaqat markay geelu gaadho ixdaa wa tisciina koob iyo sagaashan إلى عشرين ومائة إلى بقول اللباتن ففيها حقتان ضروقة الجمل فإذا زاد الديل هدو كزيادة على عشرين ومائة بقول اللباتن هل ما إن هدو ليرادة بوية إن أدو بقول اللباتن كبا زيادة إن هرت أو كوابته ففي كل أربعين أفرتن كسبب بنت اللبون وفي كل خمسين معناها ضابط وهي عامة halna ma noqonaysa iyada tani waa jira malaa dee imaam aimadii shaaficiye ka mid ahayoo dee halna ka soo qaaday inuu kordho inay wix isbedelayaane bal kol haddii boqol iyo labaatan uu ka bato geeli waxaa hadhow daabit kale la raacayaa sekada marka la qaadayo afartankiina bintulabuun baa ka bixi kontonkiina xeqa kaba bixi markaa boqol iyo koob iyo labaatan iyo isma bedelayso marka dee hadalkaa imaamkaan sheegayo aan iskaba dhigno gees kalena aan isaga dhigno qolooyinka culimada ka mida kuba tegay boqol iyo labaatan kol hadduu ka bato in halkii hore dib loogu noqonayo shantii neef adhiya ay noqon tobankii laba ay noqon ilaa labaatan la gaadhayo dee marka halkaas halkii dib loogu noqonayo taasna qowlkooda sidaa xanafiyadii aan iskaba dhigno ee waxay noqonaysaa bal soddon markuu buuxsamo boqol iyo soddon maxay noqon daabitkan afartankiina bintulabuun kontonkiina xeqo marka maxay noqon boqol iyo soddonkii imsuu noqonaya waa laba afar laba afartanaad iyo iyo konton laba meeloodoo min afartan waa siddeetan iyo konton saddexaasaa ku sugan marka maxaa ka waajibaya dee labadii afartanaadda bintalabuun iyo kontonkiina xeqa ka waajibaya haddii bal matalan markaa tago boqol iyo afartan tagana dee si unbaa lagu wadi boqol iyo konton markuu tago ayaa bal matalan dee waxay noqonaysaa saddex xeqo boqol iyo lixdan markay tagto afar bintulabuun hadhow waxay ku kulmi karaanba labadii boqol markay noqoto in gees haddii laga eego afar kontonaad weeyo afar markaa xeqo haddii in gees laga eegana waa shan meelood oo min afartana shan bintulabuun waana dee labaduba waxay u noqonayaan wax baxa bal markaa daabitkaasuu dee tajiraya wa fii sadaqati alqanam halkan imika iyo intaa fa fiiha may in baan ha ka booday فإذا زادت ومن لم يكن معه نين كانوا معي ساين إلا أربع أفر من الإبل جيلو الموية أفر جيلو بابو هيسا فليس فيها صدقة وحسكوك واجب يا مجرتو إلا أن يشاء رب ونين كان يهدو دونين وحبحيو دي سجا وتعالى وكري كرا لكن وحكو واجب يا مجرتو فإذا بلغت خمسا شن مركي قالوا من الإبل جيلة ففيها شات شات أيوم بكبو واجب وفي صدقة القدم حديثك إمك أنت أينو بابك يوركو صومري man balaqat cindahu iyo ina kaloo inoo dambeeyay iyo intii xataa casharkii xalay inooguba sugnayd halkanay ku jireen oo intan wa fii sadaqati alqanam iyo intaa geel ah umuurahaas oo dhan geelii kuba tacalluqsanaa ayaa halkan ku jiray xadiidku si u wada socday marka intan baa udhaxaysa uu dee markii hore kaba saaray wa fii sadaqati alqanami adhiga sekadiisa fii saa'imatiha waa tii foofaysay waayo haddii la calfinayo dee lacag iyo kharajun kuma socdo kharajkii mu'nadeediibaa badan maha waa taa dee daaq mubaaxa daaqaysee la foofinayo idaa kaanat arbaciina afartan hadday tahi ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan shaatun neef adhiya ka waajibi فإذا زادت على عشرين ومائة بقول لا تنضيك بناتو إلى مائتين إلى لا بقول شاتان waa laba adhiya waa adigu qadar yaroo kooban weeye faida zaat calaa miatain laba boqol haddii ka siiyado hadda laba boqol iyo kow bay noqotay taa horena boqol iyo labaatan bay noqotay halkaasuu isbedelayaa laba boqol iyo kow ilaa alaati miatain ilaa saddex boqol laga gaadhayo fa fiiha alaatun saddex baa ka waajibaya neef فإذا زادت هذا كزيادة على 300 ففي كل ما تنشاط أو قالوا أرجو هدو بدأ هاي أو ضد نكن أرجو سو أنت كم بدأ دوانا يشرتها أو ضد أرجو أنت أدو كم بدأ وقت جواب اللي هلاي إما كان حولي أدو يرام به وحوي صدح بقول بقول كيبا شاتها كواجب بس بقول كيبا شاتها كواجب بس مركا محي نقن صدح بقول بالمركز إن شات وحكا واجب يي صدح afartii boqol markay noqoto dee haddaan iraafa fii kulli miatin shaatun afar meelood oo min boqolo un weeyaanoo shaata kaba waajibaya markaa taasi maxay noqonaysaa in nisaabkii ama wixii qadarkii isbedelo iyadoo saddexdii boqol hadda ay ahayd markaa shaato ay ahaydba ay saddexdii boqol iyo kowda ayaa saddex shaato ahayd wixii waa iska soconoo ilaa bal matalan markaa afartii boqol la gaadhayo maaha uun waxay noqonaysaa uun ayaa dee afartii ay kaba baxayaan wixii ka dambeeyana boqolkaas ayaaba la tirinayaa waanay jirtaa culimmada qaarkood kaba dhigay dee saddexa boqol haddee saddexii boqol iyo hal ay biiraan inay afartii ay isbedelayaan ay afar noqonayso halkaa laguba wadaye laakiin kollay jamaahiirtooda siday qabaan maye afarta boqol marka la gaadho ayuunbaa isbedelkii noqon afartii boqolna dee afar baa lagaba bixin boqolkiina hal ayuunbaabay noqon bar taas baa ayaa xadiidkana iyada laftiisa inooguba sugan marka wuxu uhi rasuulka ilaahay faida kaanat saa'imatu rajul idinka saa'imadiisu hadday tahay naaqisatan mid ka dhiman oo ka nuqsaansan min arbaciina shaatan afartan shaato waaxidatan shaatanta hore waa tamyiiz oo arbaciinka tamyiiskiisii weeye waaxidatanna naaqisatan ismigan faacil baa ku camal falaya oo hadday ka dhiman tahay min arbaciina shaatan waaxidatan mid ay ka dhiman tahay buu leeyahay falaysa fiiha sadaqatun sake ka waajibaysaa ma jirto ilaa an yashaa rabuha ninkii ilahaa inuu doono uun mooye oo isagu waa bixin karaa de haddii looma diidayo wa fi riqati riqadiina rubculcushro halkaa horeba bintumakhaadaan nidhi hadduu ninku bintumakhaad wax ka weyn doono inuu bixiyo sa dee xadiid abi daawuud kuba sugnayd oo ninkii caamilka ahee rasuulka ilaahay waqtigiisii markii caamilkii u yimi ayuu yihi geelaaga waxaa ka baxaysa bintamakhaad unbaa kaba baxaysa deetuu yihi oo caanana ma laha bintamakhaadku lamana fuulayo wax faa-iiday leedi ma jirto dahrina ma laha lama raranayo in caanana ma laha marka waxa loo qaadaa ma jirte hashan iga qaad deetuu yihi nimaydikiitaasaa kaa wajibayse laakiin dawakaa rasuulka ilaahay waa joogaa haddaad u tegaysa u tago dawaysa soo raacayno isagoo hashii weyneydna wado uu leeyahy dee kaasu i weydiistay marka wixiina wuxuu lahaa laa dahra walaa laban anigu markaa de rasuulka ilaahi markaa wuxu haddaa adigu dooratay bal maalan tiibaa kaba baxaysa ayuu yii tiibaa laga qamee de isaga waa ikhtiyaarki waa ilaa an yashaa rabuha wa fi riqati rubcu lcushri riqada waa fidadii rubculcushri waxaynu soo maray nisaabkeedii oo laba boqol oo dirham buu ahaa ama shan wiqiidood buu ahaa iminka intee baxaysa waa cushriga rubicii macnaa waxa weeyaan toban meelood marka loo qaybiyo halkii tobnaad baa afar meelood loo sii qaybinaya meel bay noqon halkan dee boqolkiiba labiya bar lagaba cabiro bar markaa hadday labadii boqole ee dirham ay tahay maxaa cushur u noqonaya oo imika cushri dee labaatan baa u noqonaya waa toban meelood oo min labaatana soo maaha labaatankii rubciina muxuu noqon dee shan buu noqonaya oo kale ama dee haddii si kaleo kama sahlan oo abi daawud iyo kuma sugan fa fii kulli arbaciina dirham wey afartankiiba hal dirham baa ka bixi afartankiiba hal dirham laakiin maaha macnuu markay afartan kuu gaadho ayaad bixinaysaa waa marka nisaabkii kuu buuxsamo haddii labadii boqol kuu gaadho ama in ka badan afartankiiba halun dheh afartan markaa imika haddaan idhaahna ruuxa nisaabkiisi markuu buuxsamo afartankii kun baa ka baxaya waa caadiyahay eeg marka nisaabkii u buuxsamo hadduu afar boqol oo kun lahaa oo de idhaahna afartankiiba afartankii kunba kun baa kaa go-aya maxay noqon waa toban meelood min afartan tobankii kun baa baxaya un waa taasoo waa dee kolley sida xadiidkan kale abi daawud yana kuma sugnaa fain lam yakun ilaa tisciina wa mia boqol iyo sagaashan mooye wax kale haddaanu kuma sugnayn falaysa fiiha shayun macnaa waa caqdi tiro isku buuxda waa intii labada boqol ku xigtay macnaheedu kama dhigna hadduu shan iyo sagaashan ama boqol iyo sagaal iyo sagaashan aya inay wax ka waajibayaane laakiin waa tiradii ugu isu dee ugu caqdigii ugu xigay ama tiro buuxday intii labada boqol ugu xigtaa la joogsadayey oo wixii laba boqolba ka yar eh falaysa fiiha shay-un ilaa an yashaa rabuha ninkii lahaa inuu doono un mooye bal kolley xadiidka waan macnaynay waanan macnihiisna waa inoo cadee baabun laa tuukhadu lama qaadayo fi sadaqati sadaqada dhexdeeda iyo sakadii harimatun mid gabowday walaa daatu cawaarin mid ceebaysan oo ceeb leh xanuun leh ama nuqsi kale iyo ceeb kalaba leh walaa taysun mid waxa weeyaan orgina lama qaadayo ilaa maa shaa almusadiqu ruuxii sakada bixinaya mee kan isagu sakada qaadaya wixii uu isagu doono un mooyo bal markaa haddii uu dee isagii u arko inay waxyaalahani inkastaba neef weyn haba noqdo inuu waxyaalaha nafci uguba sugaya masaakiinta ay waxtar leeyihiin inuu isagu isdhaa halkanaa masraxa kuba sugantay taasi u muuqata waa la qaadi karaa laakiin haddii kale dee zaka laguma bixinayo bal markaa istisnii saddexdii baan u wada celinaynaa iyadoo ta dambe loo celiyaana ta ugu dambaysana waan arki doonaa xadiidka markan gaadhne xadaanaa moxamed ibnu cabdillaahi qaala xadaanii abi qaala xadaanii humaamatu ana anasan radia allahu canhu xadaahu ana abaa bakrin radia allahu canhu abaa bakr baa kataba lahu alatii amara allahu rasuulahu sala allahu caleyh wasalam waa xadiidkii un marka maxaa kuba sugnaa intana hore umaynaan soo ariga xadiidkii kaba mid tahay walaa yukhraju lama bixinayo fi sadaqati sadaqada iyo sakada harimatun mid gabowday taas lama bixinayo walaa daatu cawaarin mid ceeb lena oo ceebe taasna lama bixinayo walaa taysun orgina lama bixinayo ilaa maa shaaa almusadiqu ruuxa musadiqee sakada guraya wixii uu isagu doono uun mooyaane oo haddii uu arko ruuxii musadiqa ahaa inay waxyaalahani ay fadli iyo wanaagiyo masraxa ugu sugantay dadkii masaakiinta ahaa bal oo uu dee wax kale kumuu qaadin jaanib kale e wuxuu arkay maslaxa inay tahay oo tiibuu u qaaday oo kaba qaaday u aqbalay dee way noqon haddii kale sidaas marka haddaan ilaa maasha almusadiqu nidhaahno saddexdiiba istitniin waan u wada celinaynaa oo tii harimada ahayd tii ceebaysan mid xanuunsanaysa mid amba saasa ceebtii waxaa kaba mid noqonaysa siqar mid aan da-dii la doonayay aan gaadhin oo kale oo yari baaba kaba mida waxaa ceebtii halkan baabkan kaba mida dukuuradiibaa kaba mid noqonaysa umuuraha caynkaas hadduu islaaho maslaxa ugu sugan dadkii iyagaaba kaba mudan kuwii kale waa qaadi karaa dee adhigu hadduu wada bukana ama noocan wada yahay ama orgi wada yahay iyadana dee waa loo qaadayaa oo si waa lagaba qaadaya laakiin waa marka taas haddii laakiin ay noqoto imanka maaligii ay noqoto oo saadka aan shadno oo nidhaahno ilaa maasha almusadiqu oo laguma dabdiyo isagana oo aimada qaarkood ay labada ay halkaa saadkana ku shadeen maaligiiba inoo soo baxayo maaligu markaas harimo iyo daatu cawaar markaa marnama bixin kara weeye isagii taa ikhtiyaarkaa ma laha laakiin tayska orgigii wuu u baahan yahay oo dee waa faxligii ama ugu jirayba riya uguba jiray isagay maslaxa uguba sugan tahay marka hadduu goosto isagu doorto inuu bixiyo waa laga qaadiye laakiin isagii haddii kale uun lagama qaadayo dee isagii baa dhibi ay ugaba imanaysaayo haddii aan saadka shadno istitnaha waxaa loo celinayaa ka ugu dambeeyo uun laakiin haddaan saadka takfiifinuu caamilkii noqdo bal maalan kolleyna waa sida shaaficiya raximahullahu tacaala uu isagu bal maalan taas uu halkan kuma fasiray saddexdiiba wuu inoogu wada noqonaya baabu ahdi lcanaaqi fi sadaqati waa xadiid aynu soo maray bal waan yar raacinaya oo intan xadiidkan ka dhamaan ku joojina xadaثna abulyamani qaala akhbarana shucaybin can الzuhriyi وqaala layثu xadaثani cabdالرaحman بn khalidi can ibni shihaabi can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuudi an aba hureyrata intan dambe waa mucalaq ka dambe layth ibnu sacad ee zuhrina shucayb hadduu kaba wariyay layt ibnu sacadna waa kanoo isna ibnu shaab oo sanadku uu inoo xidhiirsan yahay laakiin layt marka ay noqotoba bayna albukhaari walayt ayaa wax kaba maqan yihin oo mucalaq intaasu yahay ama xagga kale ee abulyamaan xadiidku waa inoo xadiid inoo mawsuula bal matalan tanna in yaxya markaa maxamed ibnu yaxya aduhli baa zuhriyaadkiisa ku xidhiidhiyeyba tan isagu laytne suu shaarixu ama imaamku leeyahay ana abaa hureyrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi waxayd baabu akhdi lcanaaqi waa waxarta qaaditaankeeda la qaado waa wax yar oon weli da-diiba lagu qaadiyay aan gaadhin fi sadaqati oo riyaha markay noqoto dee waa inay markaa saddex jirsanayso neefka sake ahaan loo qaadayo idaha iyaba mid markaasun sanadii ay u buuxsantay jadacadii laba qaadaa lo-dana waa saasoo kaleo riyahay laba mid tahayo waa kaa saddex jirsanaya ayaa dee markay noqoto adxiyada iyo laakiin xagga sakada dee tabiicna waa la qaadayo taasi baabka kitaabka nooguma sugnee qaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu uhi radia allahu canhu wallaahi baan ku dhaartay low manaacuunii hadday ii diidaan canaaqan waxarkaanu ay ahaayeen yu-adduunaha kuwa u guta ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam laqaataltum calaa mancihaa mancintaha iyo ay manciyeen waan kula dagaalamayaa waa xadiidka aynu bilowgii sekada ku soo marray cumar lahaa dadkii see aad ulaba dagaalamaysa iyadoo rasuulka ilaahay xadiidkii uu soo daliishaday uu yidhi xadiidku waanu intan inoogaba dheera qaala cumaru cumar baa wuxuu uhi radia allahu canhu famaa huwa ma ahaaninoo shanigu ilaa an ra'aytu inaan arkay uun mooye ana allaha ilaahay sharaxa inuu waasiciyey sadra abi bakrin ay bakar laabtiisa radia allahu canhu bilqitaali qitaal iyo dagaalkii uu waasiciyeyo fa caraftu waxaan gartay anahu lxaq inuu xaqyo dee markii dambe ay arrintii rogrogeen waa kii yidhiba waa xaqalmaal waa umuuro ayaan gartay inuu xaq yahay bal xadiidka waan sooba marnay inta jirtaa waxa weeyaan canaaq baa meesha inooguba sugan canaaq miyaa la qaadi karaa kolleyna asnaantan sekada lagu qaadaa way dabdisan tahay waana taa aan leenahay riya haddii lagaba qaadayo waxay noqonaysaa dee neefkaa markaa laba sandood ay u buuxsameen baa sake gelaya idaa markay noqoto jadaca ayaa gelaysa oo ah dee kaa sanadii u buuxsantay ayaa gelaya bal maalan taas geel oo kaliyabaa ugu sarreeyo xataa dee waxa weeyaan waa taa intaynu noqonayn bal maalan dee mee bintamakhaad iyo kuwaas kaasaa uguba yar wax iyaga gelaya bal maalan haddaba canaaq miyuu noqonaya xadiidka dee waa kan yidhi rasuulka ilaahay hadday siin jireen oo ay u dhiibi jireen oo aniga ii diidaan waan kulaba dagaalamaya oo daahirka xadiidkuiyo sidan sheekhuna uba dhigtay inay bannaan tahay kaa yar ee adrhigii kaba mida sadaqa in loo qaado sadaqa loo qaado oo waa ceeb baan lahayn siqare haddii dee musadiqi uu doono oo kale oo uu isa idhaah kan baa nafci badan bal marka waaba la qaadi karaa waa idaa ra-a saaci taas laakiin suuray culimmadu sheegaan oo halkan ah da-di waa da dabdisan bal maalan suurooyin bay sheegaan oo waxaa kaba mida ruuxuu adhibaabuu lahaa sa dee la ogyahayna markay noqoto waxyaalahan isaga oo adhiga ee tarankiisan iyo waxaan uu dhalayo xawlkii ummahaadka ama kuwa waaweyn xawlkoodii unba u xawlah uma baahna xawl kale kaa imanka dhashay waqtigii sekadu hadduu gaadho waa la tirinaya oo tiradii uu ku jiro afartankii uu buuxinaya waa kaa imanka dhashee laba sido intii aan sekadii la bixin kii dhashay waa xawlkaa hooyooyinkood buu leeyahy laakiin bal waxay yidhaahaan hadday dhacdo iyagoo dee adhigii intuu dhalay intii waaweyneydba ay intaan sekadii la bixin meesha ay ka wada baxdo waabay wada dhimatay waxyarba isu wada hadhay oo kale xawl lama sugayo xawlkoodii inuu iyaga u buuxsameebe xawlkii hooyooyinkoodbaa u xawlee suuradaas oo kale dee waa la qaadi karaa oo iyada suuradaas wixiibaa wuxuu hayaa waa tan waxaa yaryar unbaa jooga waaba la qaadaya saa aan lahayn haddii tuyuusba wada yihiin dee waa la wada qaadayaaba matalan taas oo kale waabayn xadiidkuna lafti caqaalna waa kuba yimi laakiin laftigan canaaqunban imaka halkan kuba sharxaynaaye bal markaa ama arinta kale jirtaa yaridan kol haddaanu da-dii gaadhin waa ceeb baan nidhi haddii saacigu ilaa an yashaa almusadiqdii aynu soo maray waa daatu cawaare uu u arko inay dee tamba ay maslaxa kuba sugantahoy iska fiicantao dadka ay kuba intifaacayaan loo qaadaya isagii uba arka suuradaasoo kale uu u qaado aragti iyo ijtihaadkiisi ay noqoto iyadna xadiidkaa hore ayaa inooba keenaya bal taasba weeye laa tuukhadu karaa'imu amwaali innaasi fi sadaqa kolley waa xadiidna aynu soo marray dee imikana uu inoo soo celin doono mar kalena zaka inooguma soo noqon doona isagoo jaanib kale u daliishanaya wallahu subxaana wa tacala aclaa aclam